Dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku dhaqan magaalada Jowhar oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ah kuwa u baahan fursadaha waxbarasho ee xilligan ka jira guud ahaan Gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada ku teedsan oo ay fulinayso Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Hirshabelle dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ayaa isugu jira kuwa maqalka aragga iyo xubnaha naafaka ah isla markaana u baahan iskuulo iyo agab waxbarasho oo u gaar ah gudoomiye ku-xigeenka ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe Isaaq Xeedar Caqiil oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa iiga warbixiyey baahiyaha ka haysta dhanka waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba aaday u ballaaran tahay sababtoo ah aqoon la-aan oo iftiin la-aan dadka baahiyaha gaarka qabo oo waxay isugu jiraan dhowr nooc dadka araggala oo kale waxay qoraan farta loo yaqaano brailka magaaladan ma ka jiro iskuul oo farta brailka lagu barta ma ka jiro rag mutataawiciin oo tababarana badana ma jiraanba magaaladan ma joogaan tan kale dad oo waxaa jira dhagaha la iyaga laftirkooda waxay wax ku bartaan qalabka silent language-ka ama luqadda maaragtay faraha iyo indhaha iyo afka looga hadlo oo dhagoolayaasha ma ka jiro iskuul cashir noocaas lagu bixiyo ma ka jira magaaladan maasha allah sida maaragtay dugsiyada gacanta oo kale farsamada ama qalabka maxaa jira farsamo yaqaanada dad waxaa ka jiro ka shaqaysan kara oo naafo eh ma jiro dugsi naafo oo bataatanba lagu tababaro ama ahaan brail ha lagu dhigto ama silent language ha lagu dhigto ama farsamo gacan ha lagu dhigtee wax waxbarasho naafo la dhaho oo magaaladan hadda ka jiro ma jiraan waxaa waxbarasho loogu abuuri karaa in la helo rag mutadawiciin oo lasoo tababaro oo fartii brailka ahayd lasoo baro silent languagekii la bara qaar boorkii iyo istaalihii wax lagu qori lahaa brailka la helo markaas waxaa dhalan karto in caruurta maaragtay naafad eh haddana markaas wuxuu u baahan yahay wacyigelin loo sameeyo dadka haaya caruurta wacyigelin loo sameeyo ninka araggalaa maaragtay inuu wax baran karo adduunyada ay dadka wax araggalaa wax qoraan wax aqriyaan in laga dhaadhiciyay u baahan tahay shaqo dheer waaye maasha allah wax la qaban karan waaye haddii la isku dayana wax oo fudud waaye in la qabto gudoomiyaha oo sii wata hadalkiisaha ayaa maamulka hirshabelle gaar ahaan wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle ugu baaqay in ay il gaara u yeeshaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah maamulka hirshabelle waxaan ugu baaqayaa iyo dhammaan bulshada maamulka waxaan ugu baaqayaa in garab ay u raadiyaan dadka marka ay fatahaad iyo wax dhacaaba hay-adaha way u qaylo diraane inay caruurta da-da yarta ee naafada ah in waxbarashadooda maaragtay sare loo qaado inay ka shaqeeyaan maamulka ka codsanaa bulshadana waxaan ka codsanaa in maaragtay aan la cunsuriyeyn dadka naafado lasoo dhaweeyo la wacyigeliyo loo sheego maaragtay in dadka noociisa oo kale qofka naafada ay waxbaran karaan far ay jirta adduunyada ay qoraan dadka naafada kombyuutarada nooca ay isticmaalaan ay leeyihiin in ay qofka naafada wax ka xiran inuu baylood noqdo diyaarad kaxeeya iyo inuu gaari kaxeeya unbaa uusan samayn karin wixii kaloo inuu samayn karo in loo sheego dadka araggala a loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ah kuwa aanan helin fursadaha waxbarasho iyo weliba caafimaadka